shantii bishii nofembar ee lasoo dhaafay dadka ku nool magaalada gojaam ee gobolka amxaarada ee dalka ethoobiya ayaa ku naaloonayey maalin xasiloon markii ay maqleen guuxa diyaaradda nooca aan duuliyaha lahayn ee daroonka si deg deg ah ayay sheegeen in diyaaradda ay bambooyin ugu garaacday suuq iyo xarun caafimaad dadka deegaanka ayaa sheegay in in ka badan afartan qof lagu dilay bambooyinka ay goobahaasi ku tuurtay diyuuradda mid ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay idaacadda v o a qeybteeda afka amxaariga ayaa u sheegay in bamka lagu weeraray xarunta caafimaadka uu ku dhacay qol ay hooyooyinka uurka leh ku sugaan dhakhaatiirta laguna dilay toddoba ruux oo qolkaasi ku jiray dadka dhintay ayaa kala ahaa shan haween ah iyo laba kalkaaliso dadka deegaanka ayaa ku eedeeyey weerarkan inay ka dambeyso dowladda federaalka oo dagaal kula jirta jabhadda amxaarada ee fano ee gobolkaasi inkastoo dowladda ay iska fogeysay mas-uuliyadda weerarkaasi dhacdadan ayaa hoosta ka xariiqday qallaasaha iyo rabshadaha ka taagan inta badan dalka ethoobiya inkastoo uu ballanqaadyo nabadeed sameeyey ra-iisul wasaare abiy axmed markii uu xukunka la wareegay laba kun siddeed iyo tobankii abiy axmed ayaa si rasmi ah u soo afjaray colaaddii muddada dheer u dhexaysay ethoobiya iyo eritreya laakiin inta uu xukunka joogo waxaa dalka hareeyey colaado ay wadaan qowmiyadaha oromada tigre iyo amxaarada kuwaasoo sababay dhimashada boqolaal kun iyo barakaca malaayiin ku nool aagaga dagaalada colaadda ka aloosan gobolka oromada ayaa bilaabatay markii jabhadda oromada ama o l e ay diiday inay hubka dhigto oo ay ka go'aan jabhadda oromada ee o l f oo ka soo laabatay dalka ay deriska yihiin ee eritreya kadib markii abiy axmed uu xukunka qabtay gobolka amxaarada colaadda ayaa ka socotay tan iyo bishii abril ee sanadkii hore kadib markii dowladda isku dayday inay hubka ka dhigto xooga hubaysan ee gobolka taasoo keentay iskacaabin ay kala hortimid maleeshiyaadka fana oo horey ula safnaa dowladda xilligii uu socday dagaalkii qaraaraa ee gobolka tigrey isku dhacyada u dhexeeya ciidamada ethoobiya iyo maleeshiyada fano ayaa sare u kacay bishii oktoobar sida laga soo xigtay ururka madaxa bannaan ee xog ururinta agaga iskahorimadyada hubaysan ee akliid kaasoo sheegay in duqeymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee gobolka amxaarada ay sababeen dhimashada afar boqol iyo soddon qof tan iyo bishii abril ee sannadkii hore xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan xuquuqul insaanka ayaa sheegay in xadgudubyada xuquuqda aadanaha ay saameeyeen in ka badan siddeed kun iyo laba boqol oo dhibanayaal ah oo ku kala sugan gobollada amxara iyo oroma sannadkii laba kun saddex iyo labaatankii taasoo ah koror lix iyo konton boqolkiiba ah sannadkii ka horreeyey waxayna ku eedeysay howlwadeennada dowladda inay mas-uul ka yihiin inta badan dhacdooyinkaasi xafiiska xuquuqul insaanka ayaa sidoo kale sheegay in adeegsiga diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee ciidamada difaaca qaranka ethoobiya ay sababeen khasaare soo gaaray dadka rayidka ah jabhadda o l e ayaa sidoo kale lagu eedeeyey weeraro lagu hoobtay oo ay ku jirto dhacdo toddobaadkii hore sagaal qof oo shacab ah lagu dilay deegaanka arsi ee gobolka oroma laakiin o l e ayaa beenisay inay weerartay dad rayid ah wasiirka isgaarsiinta ethoobiya lagaze tolu ayaa beeniyey in dowladda ay beegsanayso dadka rayidka ah isagoo ku tilmaamay wax ay si been abuura u tabiyeen warbaahin aan la aqoonsan bishii agost laba kun saddex iyo labaatankii ethoobiya waxay ku dhawaaqday xaalad deg deg ah gobolka amxaarada kaasoo ay ku nool yihiin ku dhowaad saddex iyo labaatan milyan oo qof dhammaan dhinacyada ku lugta leh iskahorimadyada ayaana lagu eedeeyey xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha inkastoo mid walba uu iska fogeeyey mas-uuliyadda iskuullo badan oo ku yaalla gobolka amxaarada ayaa albaabada loo laabay taasoo keentay in malaayiin carruur ah ay waxbarasho la'aan noqdaan siddeed iyo tobankii seteembar laba macalin ayaa lagu dilay degmada sinaan ee bariga goojaan taasoo cabsi iyo walaac ku abuurtay barayaasha deegaanka maamulka gobolka oo aan magac dhabin kooxo gaar ah ayaa ku eedeeyey xoogaga hubaysan oo sheeganaya inay matalaan qowmiyadda amxaarada inay ka dambeeyeen dilalkaasi maleeshiyada fano ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inay dad rayid ah ku laayeen gobolka oromiya halkaa oo laba weerar oo dhacay bilihii juun iyo juulaay ay ku dhinteen sagaal iyo soddon qof oo rayid ah waxaa sidoo kale lagu eedeeyey dilka garsoore iyo mas-uuliyiin kale oo rayid ah oo lagu dilay gobolka amxaarada iskandar nega oo ah wariyo hore haddana ka mid ah horjoogayaasha fano ayaa beeniyey in kooxdan ay beegsato dadka rayidka ah isagoo waraysi uu siiyey v o e da usbuucii hore ku sheegay in dad rayid ah oo la weeraray awgeed ay dowladda ula dagaalamayaan saraakiisha ethoobiya oo uu ka mid yahay lagase ayaan ka jawaabin codsiyo isdabajoog ah oo ay v o e da u jeedisay oo ku saabsan waraysiga uu la yeeshay sarkaalka fano